u soo dhawaada cornerstone judge of Soomaaliya oo anigoo ah Eemin Xasan Een, halkan waxaan kasoo jeedinaynaa maantan haddana cashirkeena oo ku saabsan titoska saddexaad titos cutubka saddexaad aayadaha saddex afar iyo shan saddexdaas aayada aan isla wadaagaynaa maanta Een, ilaahay hanaga fahamsiiyo garashadiisa iyo aqoontiisa hanagu shubo oo hana fahamsiiyo anana ha ii liid garayso ruuxda quduuska ah nimco iyo naxariis xagga rabbiga nooga imaaday Een, titos cutubka saddexaad aayadda saddexaad aayadda afraad aayadda shanaad ayaan wada qaadanaynaa inta aan tafaasiisha iyo waxeeda aan guda galin marka hore aan dul marno aan wada dhegeysanno Een, waayo inaguba waa baynu ahayn nacasyo waaba aynu ahayn nacasyo iyo caasiyiin iyo kuwa la qiyaaneeyey iyo addoommada damacyada xaaraanta ah iyo raaxooyinka kala duwan oo waxaynu ku socon jirnay xumaan iyo xaasidnimo oo waxaynu ahaan jirnay kuwo la necbaaday oo iyana midba midka kale necab yahay laakiinse markii raxmaddii ilaah badbaadiyaheena oo ah badbaadiyaheena ah iyo jacaylkii uu dadka u qabay muuqdeen ayuu ina badbaadiyey inaguna uu badbaadin een, inaguna inagumana badbaadinin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey naf nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta ruuxa quduuska ah ilaaha mahad iska leh Een, titos cutubka saddexaad aayadda saddexaad iyo afraad iyo shanaad ayaan dul akrinay ayaan hal mar dul marnay marka maxayna ka fahmaynaa saddexdan aayadood waxaan ka fahmay maxay tahay waxaan ka fahmay maxay tahay waayo inaguba waa baynu ahayn nacasyo waabaynu ahayn nacasyo oo mar baan nacasyo ahayn iyo caasiyiin iyo kuwo la qiyaaneeyey oo waxaa waaye horeba caasiyiin u ahayn oo waxaan ahayn nacasyo oo waxaan ahayn kuwo la qiyaaneeyey oo waayo dee hadda xataa aayadaasi aa ka fahmi karnaa waxay tahay la qiyaaneeyey waayo aniga waxaan ugu soo koriyey islaam backgroundkeena hore islaam uu ahaay laakiinse waa lana qiyaaneeyey oo jacaylka ilaah namala barin Een, a- waxaan kalaan ahayn addoommada damacyada xaaraanta ah iyo raaxooyinka kala duwan oo waxaynu ku socon jirnay xumaan iyo xaasidnimo xaasidnimo hore u garanaynay waxyaabo badan aan ku socon jirnay wax walba ku socon jirnay Een, naga ahayd een, diin ama ha ahaato wixii aan ku soo kornay ama wax walba ha ahaato oo waxaynu ku socon jirnay xumaan iyo xaasidnimo oo anaga baa isxasid jirnay xaasidnimo midka mid kale intoo isxasidaayo oo naceebka ay isku qabaan awadeed oo waxaynu ahaa jirnay kuwo la necbaaday oo dunida laga necbaaday Een, waayo dhibaatooyin badan ayaa haddii aan islaam ahayn ilaahay hadda ta wadankeena soomaaliya waxyaaba badan waxaa ka arkaysa waxay tahay markii qof soomaaliyeed uu dhoofayo ama wadamo kale inuu aado oo rabo eerboodadii waxaa sababta loogu cariiriyey maxay tahay oo lagu necab yahay oo lagu adkeeyo waa wax aan dhaxalnay waaye dhaxalka aan noocaas aan u qaadanay laakiin dooda noocaasi inaan gudaha usii galo ama halkaas aan aado ma ima aha oo ma jeclaysano midaas inaan noqdo Een, halkaas aan aado so iyana midba midka kale necab yahay oo anagana midkeena mid kalenta waa is necbeen oo naceeb baa la isku qabay ya naceebyo badan aa iska jiray laakiinse markii raxmaddii ilaah badbaadiyaheena ah iyo jaceylkii uu dadka u qabay muuqdeen laakiinse markii raxmaddii ilaah badbaadiyaheena ah ilaah waa badbaadiyaheena waa raxmaddiisii markii ay noo muuqdeen iyo jaceylkiisa oo dadkiisa u qabay aan garanay aan aqoonsanay ayuuna badbaadiyey inaguma uu badbaadinin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay Een, ma dhihi karno wanaagaan samaynay anagaa iskeenay anagaasaan samaynay ma dhihi karno laakiinse ilaah asigaa noo naxariistay jaceylkiisa noo muujiyey sidaas ayaan ku imaanay laakiinse wax walbo oo anaga xaggeena ka imaadeen ma aha laakiinse xagga ilaahaya ka imaadeen ee ayaddana leedahay inaguma uu badbaadinin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay ayuu leeyahay Een, titos laakiin naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad ee ciise masiix ereygiisii oo dunida imaaday iyo cusbeenaysiinta ruuxa quduuska ah oo markuu ciise baxay oo ruuxda quduuska ah dhammaan ee rumaystayaasha ay wada heleen oo ilaahay uu ku shubay qof walba qalbigiisa iyo wadnihiisa uu ku shubay si ay u gartaan uuna socdaan waddada xaqa ah una raacaan amarada ilaah oo ilaahay gudahooda ku dhex noolaado inay ogolaadaan qofka inuu ogolaado waa in ruuxda quduuska ah ay ka dhex shaqayto oo ay ku dhex noolaato ay caawiso ay koriso oo ilaah ku dhex noolaado inuu qofka nafsadiisa laabtiisa uu ku jiro wax walboo wanaag ee u sameeyana oo ilaahay hawadiisa u sameeyo ee ruuxda quduuska ay ku hagto yaa wax walba u sameynaya mar walba aan ku ducaysanaa ilaa ruuxdaada quduuska ah nagu kori oo nagu ka- ee nagu koryeele inaan dhahno mar walba Een, walaalahay aad umaasan tihiin maanta waxaan il wadaagaya marka tutos cutubka saddexaad aayadda saddexaad ilaa iyo aayadda shanaad oo ah saddexdaas aayadood wuxuu ilaahay iga garansiiyey iga fahamsiiyey waxaan jeclaan lahay dhammaantiin in idinkana dib a wada akhrisaan Een, tutoska cutubka saddexaad aayadaha saddex afar iyo shan oo saddexdaas aayadood ah ilaahay dhammaanteena hana wada anfaco dhammaanteen qalbiyadeena ha wada taabto oo dhammaanteen walaalaheena muslimiinta ah ee soomaaliyeed aan weli aan garanaynin jaceylka ilaah iyo raxmaddiisa inay ayagana ay gaarto ay dib u baaraan bal een, kitaabka quduuska ah waxyaabaha ilaahay uu ku tilmaamayo ama ereyga ilaah uu leeyahay inay tilmaamaan aad aa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idin leeyahay nabadda rabbiga aan ila jirto dhammaantiin